waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali fadiilata sheekh suldaan adigoo ah imaamka masjidka amsa khudbadii jimcadana aad kaga hadashay hawsha haatan taagan ee dababka iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan bal marka hore waxaan jecelnahay inaad ku soo dhowaato idaacadda s b s laanta afka soomaaliga marka xigta bal wax nooga sheeg khudbadaadu si gaara waxa ay daaranayd iyo waxaad la wadaagtay mustamiciintii dadka ku dhegeysanayay bismillahi raxmaan raxiim ustaad madar aad baad mahadsan tahay aad baan kuu salaamaya adiga iyo dadka idaacadda dhegeystaba khudbadu waxay ku saabsanayd kolley wadba waad joogta waad maqlaysay runtii dhibaatadan hadda ka socoto oo dabkan austraaliya ka socdo gaar ahaan gobolkan innagu aynu joogno oo taasoo dee dhibaatooyin badan sababtay oo naf iyo maalba le ayay ku saabsanayd cumuuman iyo dadka muslimiintu say uga qayb qaadan lahaayeen si gaara dareenka markaa aad dareemaysay ama waxyaabihii aadka u muhiimsanaaye markaa aad xoogga saartay ama adiga ku soo jiitay ama dadka gaar u khuseeyey maxay maxay ahaayeen
de runtii saad og tahay adiguba dabkani dhibaatooyin badan buu sababay ilaa dad badan baa ku dhintay dhowr iyo labaatan qof ka badan baa ku dhimatay alaleeyahay dhul badan baa gubtay ilaa toban milyan oo hegtaar ka badan baa gubtay khasaa'ir aad u badan oo runtii oo xoolo badan baa ilaa nisf milyaar ka badan baa ama hal milyaar ka badan baa ku dhintay alaleeyahay marka taana dee waajib baa inaga saaran qof kasta oo austraaliyana waajibba ka saaran gaar ahaan dadka muslimiinta ah inay ka qayb qaataan oo ay garab istaagaan dadka dhibaatadu ku dhacday runtii taasaa yani dhibaatooyinkaasaan dareemaynaa taasaana danqaysa dadkii oo qaxaya xayawaankii oo la-aanhaya marka taasaan dadka muslimiinta aan ku boorinhaynay in ay garab istaagaan oo ay cansiiyaan oo ay u muujiyaan runtii dareenka iyo say uga tiiraansan yihiin dhibaatada dadkan ay wadanka kula nool yihiin ku dhacday ma jirtaa marka wax tallaabo intaa dhaafsan oo aad guda gasheen amaba inii qorshaysan amse ahaan si guud ahaaneed
kolley waxaan yani siaa khudbaduba waxay ku saabsanayd in la ururiyo tabarucaad ama lacag loo ururiyo oo dadku ay bixiyaan si loogu kaalmeeyo dadka ay dhibaatooyinka soo gaadheen kolley wixii ka soo baxana waxaan loo gudbin doonaa kolley jamciyaddu waxay u gudbin doontaa insha allahu tacaala amsa dadka arrimahan si gaara ugu faradhuudhuuban ee khusayso ayaa loo gudbin doonaa insha allah wixii lacag ka soo baxa meesha dadka guud ee af soomaaliga ku hadla si guud ahaaneed ee ku dhegeysanaya ama victoria ku nool amaba si guud ahaaneed australia ugu nool ee ku dhegeysanaya maxaa dhambaalka ugu dambeeyaad u jeedin lahayd adigoo ah imaamka amsa
runtii waa su-aal fiican ustaad madar aad baan kaaga mahad celinayaa waxaa weeye waxaan odhan lahaa qof kasta oo muslina oo imaqlaya oo victoria ku nool ama nawaaxigeeda qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay inuu noqdo qof firinfircoon oo mujtamaca wax ku soo kordhiya isagu naftiisa ku filaada dadkana wax ku soo kordhiya dhibaatooyinkana ka qayb qaata xalintooda dee diinta ina amraysa inaan saas samayno oo nebigu caleyh salatu slam saasuu samayn jiray dad aan muslimiin baha intay u yimaadaan buu caawin jiray markay dhibaata ku dhacdo nebigu caleyh salatu salaam waxaa dhici jirtay intay dad u yimaadaan in uu xoolo badan uu siin jiray markaasaa oon muslimiin weliban ahayn markaasay isgaadhsiin jireen war waxaanu ka nimid nin aan u bixinhaya xoolihii isa u bixinaya si qof aan faqri ka cabsanayn saasay wada dhihi jireen marka waxaa lainooga baahan yahay runtii gaar ahaan yani waxyaalaha sidan oo kalehi markay dhacdaan waa arrin bani aadannimo weeye ma aha arrin ku kooban uun dee maalan qof muslim ihi iyo hayr muslim ku kooban ma aha arrintanoo kale dee diinta islaamkuna waad ogtihiin oo nebigu caleyh salatu slam wuxuu yidhi wax kasta oo beer labay sadaqadu ku waajibtay yay sadaqadu ku waajibtay marka inaynu garab istaagnaa lainooga bahaya insha allahu tacaala dad waxaynu nahay isku wada wadana oo hal meel ku wada nool wax alla wixii iyaga ku dhacno ina saameyn xaraa'iqdaasi ama dabka hadda haddii laga hortegi waayo dee inuu ina soo gaarayo cid diidaysa ma leh marka inaynu hal meel uga soo wada jeedsanno oon la qaybsanno yacni nebiguna caleyh salatu salaam markuu lahaa man yasara calaa mucsirin ma odhanin yani qof muslina mun ma dhihin laakiin calaa mucsirin qof kasta oo dhibaataysan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laynooga baahan yahay walaalayaal inaan taa dareenno fahanana diinteenna aana ka qayb qaadanana wax alla wixii wanaagahee bani aadanka u keenaya wanaag wixii dhibaatadiisa aana aan isku dayno inaynu yarayno oon mashaakishiisa inaan xalino aan isku dayno waxaa weeye waxaan u baahannahay in aan samayno taa si quluubta dadka aynu u soo jiidanno oon u jeclaysino sawir wanaagsan ana aan uga bixino islaamka aad ayaad umahadsan tahay eh, sheekh suldaan adaa mudan ustaad madar baaraka allahu fiik kaasi wuxuu ahaa sheekh suldaan axmed naasir imaamka masjidka amsa oo aan maanta ku wareysanayna isaga oo khudbadii ka jeediyey arrimaha dababka
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali